qoysas u badan haween iyo caruur islamarkaana ku nool kaanka daabadeeya ku yaala xaafadda howlwadaaga laanta bacaadaha ayaa xilligani wajahaya baahiyo dhanka adeegyada caafimaadka kaamkaana ayaa ku yaala ciribka koonfureed ee xaafadda howlwadaaga kaasi oo aan lahayn adeega caafimaad sida m c h kaas oo barbiro wanaagsan u noqon lahaa adeega caafimaadka ay u baahan yihiin qoysaska danyarta qaar ka mida barakacayaasha kaamkaasi degan ayaa ka warbixiyey duruufaha nololeed ee haysta waxayna codsadeen in la caawiyo gaar ahaan ay u baahan yihiin adeeg caafimaad wax lagu haasto ma lihino daawo laguma haasto daryeel laguma haasto xagayo ilaahay unbaan iskaga fadhinaa un kaamka caafimaadka ilaahay kuma qaata xiliyaha roobayaha ilmaha qandho badanaaba oo xanuun badanaa iyo dadka waaweynka ahba ilaahay kuma qaatee xanuun iyo ilaahay kuma qaatee caajis dadka kuma yara hooyo daawo iyo daryeelna laguma haysto meeshaan isbitaalna ma haysano ilaahay kuma qaatee daryeeel kale intoon haysanana ma lihina hooyo isbitaal waxaan ku geysanana ma haysano oo dad tabareedaan iska nahay dabkaanba marna qadaynaa marna quudaynaa hooyo oo aad ugu dayacan xaafadda dhan ayay og tahay kaamka dayaciisa ummaddana waa ujeedaa annagana waa u jeednaa baahi iyo rafaad iyo dhibaatana guryaheennaadba uga jeediinbo walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa waxaan u baahannahay inaad noo keentiin aan u baahannahaan rabno xanuunna waa jiraa waxaan codsanaynaa wax allaala waxay walaalahayn haayaan inaan naloo keeno hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa wax walba in naloo keeno waa ku dayacannahay caafimaad wax walba waa ka dayacannahay